xililka guda jari hadhawaayowka wafuuddu ku qayb galaasi ee shirka amniga qaranka oo ku dhiyawa magaalada baydhabo iyo qaar ku tirsan ilaalada madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya jirdil iyo shaqo ku horsurmow mayba iyo kasuubyeena wariyaalka ku howlgalowa magaalada baydhabo ee inskaga jara tv-yada raadiyaalka websaadyada iyo wakaalado wararka kudiba mayba wariyaalka iyo ha ku dareerana madaxtooyada kudiba mayba iyo qobdana shir jaraa'id maybana ku hadlaya mas-uuliyiinta ururka suxufiyiinta koonfur galbeed waxaan halkan isugu nimid wariyaasha ka howlgala dhammaan warbaahinta kala gedisan ee ku taalla dalka soomaaliya wakiilna uga ah magaalada baydhabo waxay isugu jiraan telefishino waxay isugu jiraan raadiyayaal waxay isugu jiraan websaydyo iyo baraha bulshada isma lehen saacaddan halkan ayay isugu imaan doonaan mid walba wuxuu saaki kusoo gallahay shaqo weliba lagu casuumay lagu soo wargeliyey sidii wanaagsaneed ee loo soo wargeliyey laakiin shaqadoodii maysan u gudanin taas marka waxaa ay ku tusaysaa kala war qaadasho la-aanta ka jirta maamul goboleedka koonfur galbeed ee ku aadan dhinaca warfaafinta iyo brotocoolka madaxtooyada saakay markay soo degayeen wafuudda galgedisan wariyaasha waxaa lagu bilaabay hagardaamo akidugleyn iyo qaarkood kalarka la qabanayo maalin walbana waa ku dulqaadan jirnay annagoo weliba samir muujinayna oo leh waxaa tihiin indhihii bulshada ha horseedina dhibaato iyo magac xumo soo gaara maamulka koonfur galbeed tii iyada ahayd iyadoo ballaarna ayaa maanta noo timid oo weliba na gaarsiisay in wariye ka mid ah wariyaasha bastoolad loola soo baxo iyadoo ay arkayaan mas-uuliyiintii maamulka koonfur galbeed ilaa iyo weliba heer qaran ayaan darro waaya runtii oo soo noqnoqotay qaarkood ka ilmaysiisay waxaasoo kalena waxay keentay in wariyaashii maantay halkan isugu yimaadaan
ugu badnaanna maantay saxafiyiinta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo ka dhacaya shir weynaha amniga qaranka soomaaliya oo ay u guntanaayeen oo ay rabeen saxafiyiinteedu in ay sida ugu habboon ay u tabiyaan waxa ka soo baxaya shirkaas oo ay bulshada u baahan tahay waxaa maanta ka hor istaagay ciidanka dawladda federaalka gaar ahaan kuwa ilaalada ka madaxweynaha iyo sidoo kale kuwa koonfur galbeed gaar ahaan sarkaal ka tirsan nabad sugidda ayaa dhibaatooyin ba-an u geystay saxfiyiinta sawirqaadi siid cali muuse maxamed ayuu gacan u qaaday wuxuu u diiday ka hor istaagay hoolkii ay owgalay madaxweynaha dawladda federaalka soomaaliya mudane maxaa cabdullaahi farmaajo oo ka soo degay elboorka shaati gaduud international airport ee magaalada baydhabo halkaa laga soo wada raacay lana yimid madaxtooyadii maamulka koonfur galbeed soomaaliya halkaas ayaa guud ahaanna laga hor istaagay inaan gudaha u galno meesha uu madaxweynaha kula kulmayo madaxda maamul goboleedyada koonfu galmudug iyo puntland iyo ra-iisul wasaaraha oo iyo weliba sheekh shaakir oo ahlu sano ka socday oo dhammaantood ka soo horeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya
nabad sugidda dadku tirsan yo feeri weeyaashi intii wariyo feer dhiliseeda isoo kaa marisugeeda gacan qaadan haddana markiisu murumi idili kortama guda gala eray bastoolad madalu kusaara gudoomiye ku-xigeenka ururka suxufiyiinta qaranka eena gudoomiyaha ururka suxufiyiinta koonfur galbeed iyo ka dhawaaqay toddobaad shaqo roojinga in iyo suubyanga dhammaan wakiil wareedyada warbaahinta shalduban ee ku howlgala waa koonfur galbeed ee khaasatan magaalada baydhabo
kadib soo dhaweyntii markii madaxtooyada la yimidna arrintu waxay isu bedeshay in feer iyo laad iyo basoolad in dadka madaxa loogu qaraaco marka wixii meesha ka dhacayna cid ka qarsaaneed ma jirin wixii mas-uuliyiin ahaa iyo wixii wariyaal ahaa iyo wixii ciidan ahaa iyo wixii kor ka yimid wax loo wada jeeday ahaayeen in heer saraakiisha dhibasugidda madaxtooyada bastoolad wariyaasha ay la soo baxaan oo laga qabqabto taliyaashii madaxtooyada in feer iyo laad wariyaashu ay la dhacaan in laga celceliyo in wax naga dhagaysan waayaan in dulqaadka aan ku shaqaynaynay iyo dhabar adeega wariyaasha ay soo sameeyeen la arki waayo aad baan ugu xunnahay ka saxafiyin koonfur galbeed ahaan waan cambaaraynaynaa dhaxaysay oo la yidhi ka baxa meeshan kaamirooyinkii laguma arki karo weli laguma arki karo banaankaan joognaa wax loo dul qaadan karana ma ahan koonfur galbeedna intii aan aamusi karnay oo oo- oo dulqaadan karnayna waan dulqaadanay dulqaadkana weli waan leenahay maybana saasoo kale guddoomiyaha suxufiyiinta koonfur galbeed ee ka cudur daaraya mas-uuliyiinta warbaahinta muddadaas shaqo roojinta iniyo on kala xisaabtanna wakiil wareedyada siiyo onkuu jawaabana xadgudubyada nanjeysadii laakiin wixii maanta dhacay waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha koonfur galbeed iyo wasiirka warfaafinta inay si degdeg ah wax ugu qabtaan muddo toddobaad ahna guriyaasha shaqo joojin ay ku dhawaaqeen Eh, shirkaasna maadaama naga mamnuucay oo inaan wax qabsanana qaabkaasa ugu soo baxnay marka aad ugu mahadsantihiin waxaan kaloo halkan codsi ugu jeedinayaa madaxda tiibiyada kala duwan iyo warbaahinta kala duwan ee dalka ku yaala iyo kuwa banaanka ku yaala dadkan dhabar adeeg bay idinku shaqaynayeen Eh, marxalad kala duwan bay ku shaqaynayeen waxaa ku dhacay haddaad dareemi weysaan qofkii maanta madaxtooyadaas joogay ayaa arkayay oo dareemi kara dhabar adeega ay ku shaqaynayeen Eh, marxaladda adag ee aan idinku soo shaqaynay haddaan ugu ixtiraami weysaan idankana maxaa la yidhahdaa waxaan rajaynaynaa inay arki doontaan dhibka nagu dhacay codkeenana maxaa la yidhahdaa ixtiraami doontiin Eh, waxaan intaasaa dardaaran u jeedinayaa tvda kala duwan iyo idaacadaha iyo dhammaan warbaahinta saxafigana waa xor ixtiraam buu mudan yahay marka ilaa amar dambe oo madaxweynaha arrintaas uu ka gelayo iyo wasiirkana eh, eh, qaabkaas bay madaxtooyada noogu mamnuuceen tiimka oo maanta barnaamijkaas abaabulay iyo nabad sugidii iyo ciidankii iyo wixii saas sameeyey annagana heerkan baan joognaa inaan hadalno wixii dhibka nagu dhacaan sheegno marka aad geeka magaalada baydhabo mayba si heer sare lahaan ka dhawaayaya madaxda maamul goboleedyada oonka horaya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre maalinta beriyey ee yanang maleeyahaya inuusa baydhabo ku furma shirka guddiga amniga qaranka soomaaliyeed ee guud ahaanba dalka soomaaliya muhiim nuusangaya